Wasaaradda Caafimaadka Puntland ayaa laba boqol sodon iyo sedax goobood u dirtay daawooyin kala duwan oo ka tirsan gobollada Puntland si bulshada loo gaarsiiyo shacabka ku dhaqan degmooyinkaasi. Tani ayaa qayb ka ah mashruuca Marwo Caafimaad. Kulankan oo lagu kala diray gaadiidka waday daawooyinka ayaa waxaa goobjoog ka ahaa Wasiirka Wasaaradda Caafimaadka Puntland, Agaasimaha Guud ee Wasaaradda, dhakhaatiir iyo mas'uuliyiin kale oo ka socday Marwo Caafimaad. Madaxa mashruuca Marwo Caafimaad ee Puntland ayaa ugu horreyn ka hadlay kulanka.
Wasiir ama agaasime sidaa ogtiin mashruucahan waa mashruucii aynu ka shaqeyna wasaaraddu gacanta ku haysay waana marwo caafimaad oo la shaqeeya primary health care-ka dowladda Puntland. Maantana waxaan u imadlannahay oo ay ahayd inaanu qabanno dawooyinkii u baxayay gobollada dhammaan dowladda Puntland ay ka kooban tahay gobolladaasoo degmo iyo degmo iyo tuulaba ah marka dawadiisii baan u qaabil maanta u joognaa halka kan inaanu qaybino Wasiirka Wasaaradda Caafimaadka Puntland, Siciid Jaamac ayaa kulanka isna dhankiisa ka hadlay.
runtii waa had iyo joor in laisxusuusiyaa fiican waxa dalka loo hayo shaqada loo hayo oo waxa dalka loo hayana waa wax dadka shacabka la raba in la gaarsiiyo meela joogaan barnaamijkanu waa barnaamij runtii aad iyo aad u qiimo badan oo runtii marwo caafimaadaan waa aad iyo aad aad baan u dhiirigeliya sababtoo ah waa meelaha aan cusbitaaladii ka jirin ama xarumaha caafimaadka kaleeto gabdhahaasi garabkoodii ku qaataan xaafadahooday ku hayaan qof walba ilaa iyo xaafadda uu degan yahay oo tuuladaas ayuu daboolaa marka barnaamijkan waxa uu kaga duwan yahay waa puntland oo iska dhan meel kastaba saakay u kala baxayaan intaa arkaysaanoo sagaalka gobol iyo degmooyinkao dhan iyadoo tuulooyinka isii hadhowti loo soo gudbinayo marka ilaa iyo laba boqol iyo soddon iyo saddex weeyaan meelaha hadda saaka la geynayaa marka dee saasaad ku oranaysaa puntland in muxuu ahaa caafimaadkeedu had iyo joor dadaalkiisu ilaah wax kaamili kara laakiin dadaalku ma xuma waxaan leeyahay barnaamijkii waa furan yahay dadkii loogu talagalayna ilaahay hortiis ha loo gaarsiyo waxaan rabnaa sidii loogu talagalay in baashan lagu fuliyo